bidcada waxaa u soo wacay waxaa waaye abaartii oo sii weynaatay xoolihii oo hadda ilahay kuwan dhimasho bilaabeen ari iyo lo ayaga way bilaabeen dhimashadii geelina hadda ilahay ku ronaayay hadduu asagana ilahay ku ronaayay yuu haris bilaabay oo fadhigu ka kicinaayahay wax cunto eh oo haastaanna ma laho dadkiina looyaalku waa isku soo guureen oo kuwii dhadhaab jireen iyo wax wajeer ka imaaday wixii oo dhan intuunbaa noo dhaafay meel la yidhaahdo abaquur ilaa iyo jawaanjo meel la yidhaahdo unbaa un xagga bacyo loo geliye laakiin loodina hadda iyo ariba geeli bay bilaabeen geeli asagana ilahay ku hadda haris buu bilaabay dowladdana beel hore waxay tangaasaynaysay in cunto la keenahayo wax hadda cunto ilaa aminkan imaadayna ma jirto waxna soo gaara hadda ma aanan arkin haddii ka tegi wayso qolada nato counsiga oo mafuuta intay bixisay gaari dhaaro dadka inta ku waraabin iyo kuwa nato ireland qoladan ireland ayagana oo ayagana laba gaariba ayagana mafuuta ay siiyeen oo ay bixiyeen labada gaarina hadda dadka ay dhexda socdaan ay waraabinahaan laakiin meesha waxaa waaye walaalow magaalayowga oo fara badan xoolihii oo fara badan oo idan hadda kuwii dhadhaab ay nagu soo ziyaadeen looyaalkii wax gaaribaa biyo isgaarsiin hadda tareelayow baa meeshan joogaan oo beecsharo u joogaan oo biyo keenhayaan tareelayowgaas rarki tareelaha ahaa lixdan kun baa ilaahay ku uranayaa biyo lagaga gada caar dadka naftu baxaysaa dhibkaasaa jira hadda idaacada waxaan ula soo hadlayay bal waxaan lahaa wixii musaacada dadkan kusoo tari karo xilagdheera bal xoolihii ayaga ceentooda dhibkooda baa sii batay bal dadkii in ilaahay ku uranaaya gacan loo fidiyo oo raashiin loo keeno dad iyo duunyagu biyahii loo soo siyaadiyo intaasaan raayaan ka codsanaya oo hadda idaacadaan usoo wacay dadka ha la gargaaro dadkii gargaar bay u baahan yihiin cunto way u baahan yihiin dadkii biyo in loo keeno way u baahan yihiin dadkii duunyada xoolihina ayagana meeshii bay ku jiraan maxaa xoolahan hadday dhaafaan dadka meel kaloo ugu kixaya ma laho waa un dhib soo siyaade xoolahooda ayaga ceentooda waxaan ka codsanayaa bal cooskii loo keeni jire iyo baalkii qulowga ahaa ay loo keeni jire dowladda waxaan ka codsanayaa sida u dhaqsiinya badan dadkan in loo soo gaaro dadkanayso gacantiisa egan xoolaha inay dhaafaan bay wixii caroori kara hadda waa wax yar inta cidda joogto iyo inta kor u foofi inta cidda joogtaa kasii badan waxa dhiman ee maalin kastaana la jiidina waad la yaabay markaa imaad